ololka waxaa keenay afkaarihii ka soo baxayay madaxweynaha dalka maraykanka iyo weliba kuwaas oo isla markiiba uu ficil u bedelay oo madaxweynuhu markii saa loo doortayba isagoo aan ognahay in la dhaariyay january labaatankeedii labaataniyo toddobadeedii uu soo saaray dikreeto uu ku hor istaagayo wadamo dadka dad ka imaanaya qaxootinimo kusoo gelaya wadanka maraykanka ee ka imaanaya wadamo fara badan oo muslimiin ah oo ay soomaaliyana ka mid tahay waxaa kaloo jirtay macnaha in sharcigan magangelyada kumeel gaarka loo yaqaano ama t p s temporary protected status in wadamo soomaaliya markaad fiirisa kaba sii liitaa xagga maaragtay amniga iyo xasiloon darrada inaan loo cusboonaysiinin oo wadamada ay ka mid yihiin maaragtay suuriya iyo yeman iyo south sudan iyo wadamo dhibaatooyin badan ka jiraan oo soomaaliya ama ka daran ama la mid ah ayaan loo cusboonaysiinin oo laga saaray marka saa daraaddeed waxaa walwal badan baa laga qabay in unu madaxweynuhu cusboonaysiin doonin taasoo weliba xansi uu soo baxayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo qaar dad la shaqeeya inay dhahayeen marata lama cusboonaysiin doono taasaa keentay ololahan iyo marata walaacan badan bal markaa si kooban adoo sheegaya dadkan sharcigan qaata ee soomaalida ee goonida sharcigan u qaadanaya waa ayo waa dad sidee horta soomaalida sharcigan dadka qaataay marka hore ma badnaba waa shan boqol oo qof meelahaas ay ku qiyaastay department of homeland security maanta nambarada soo saareen shan boqol oo qof ay dheheen marka waa dad wadankan jooga inta badan ama qaxootimay ku yimideen markii hore ama si kaleba ku yimaadaan laakiin sharcigii ay haysteen ay ku joogeen waddanka ay dhumiyeen oo sababay dib loogala noqday dadkaas waxaa loo ogolaaday in ay maaragtay ay la siiyo aan waddankiin lagu celin karayn maadaama wadankii ay mushkilooyin ka jiraan dadka soomaaliyeed ee haysta t p s-ka waa dad noocaasa caadi ahaan oo sharciyadii caadiga ah lagu deganaan jiray ama deganaanshihii rasmiga ahaa ama kii muwaadinimada ama kii qaxootinimada ama kii asylumka aan helin oo maaragtay kan hadda si ku meel gaar ah ugu joogay